habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhageysataan warbaahinta isnaac qodobada aad ku dhageysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah cudurada shuwan biyoodka iyo jadeecada oo ka dilaacay tuulooyin hoostaga degmada mahadaay wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo cagafcagafyo cusub ku wareejisay beeraleyda soomaaliyeed habeenka barakacyaasha beledweyne oo abuuray fursad shaqo wacyigelin ku saabsan daryeelka habeenka oo laga sameeyey kaamamka barakacyaasha ee beedhabo xaalad dhanka nolosha ah oo soo wajahday barakacyaasha ku nool degmada dhobley xubinta sadafka ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah maxkamadda i c c oo soo saartay amar lagu xirayo ra-iisul wasaaraha israa'iil qodobadaasi aad ku dhagaysan doontaan warka habeen ee u diyaargarooba isaga oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa habeennimo jimcaad taariikhdana ay ku asteysan tahay labaatanka nofembar sanada labaatan warka intuu socdo waxaanu socodsiin doontaa anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sida hordhaca warkaba aad ku maqasheen cudurada shuwanbiyoodka iyo jadeecada ayaa ka dilaacay tuulooyin hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe sida warbixintaanu ku faahfaahayo wariyaheen cabdiweli axmed hilowle tuulada buurfuule waxay ka mid tahay tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa haatan ka jiro xaalad caafimaad daro oo ay sababeen biyaha fatahaada webiga shabeelle kuwaasi oo ay la daalaadhacayaan dadka ku nool tuuladaasi cabdulaahi xasan oo ka mid ah waxgaradka tuulada buurfuule oo aan waraysanay ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad ee ka jira tuuladaas asigoona tilmaamay in ay jiraan cudurro dhowr ah oo ka dhashay biyaha fatahaada webiga shabeelle kuwaasi oo saameeyey dadka ku nool tuuladaasi cabdulaahi abuukar oo ka mid ah waxgaradka tuulada buurfuule ayaa oo aan waraysi la yeelanay ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad ee ka jira tuuladaasi asigoona tilmaamay in ay jiraan cudurro dhowr ah oo ka dhasha biyaha fatahaada webiga shabeelle islamarkaana saameeyey dadka ku nool tuuladaasi oo ay ka mid yihiin shubanka jadeecada iyo cudurro kale waxaana uu maamulka hirshabeelle iyo kan degmada mahadaay ka codsaday in halkaasi la geeyo gurmad caafimaad si loo dabiibo dadka uu haleelay xanuunadaasi
dhanka caruurta hadii la aado meeshaas waxoogaa wax ka jiraan caruurta yar yar waxaa jira xaggooda waxaa ka jira waxoogaa shuban ah shubankaasoo hadda welina hadda wax loogu dhimayn laakiin hooyooyinka intooda badan waxaa arkaa iyagoo ka cawanaayo dhinacaas shubanka ku aadan wax ku dhintana ma jiraan oo caruur ah laakiin dhinacaas xoogaa xanuun yaraa ka jiro wixii ka dambeeya waxaa ka mid ahdana mar kale laga sanadahan waxaan qabnay biyo ka imaado maxaa la dhihi jiray dhinaca fatahaad kuna yimaad ubi shabeelle biyahaasoo hadda albaab lagu baxayna ahaan inta badan balse fiilkanu ku aadanaay dowlada eridi wareegeedu yaalay roobkii hadda arbacadii soo dhaaftayna lagu da-ay oo caawa arbaca ay ka tahay biyo biyo badan ay kusoo yaaceen waayo soomaalida waxay dhahday biyo fadhiyo biyo socdaa kiciyo biyihii fadhiyey kuwaana ka kordhacay buur oo macnaha caraguur gacanta lagu sameeyey waxaa dhahaa dawdoos oo ilaa hadda lacag qarashkiisana lagu leeyahay oo deen ku samaysani buurkiyaa soo go-ay beledka qaar kamid ah hadda biyaha qabsaday guryaha qaarkood marka biyahaas waxaa umalaynaa caafimaad saxay ma keeni doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo markii meesha waa kasii dhammaan doonaa la dhahaayo cudur badan in imaadaan ay u dhowdahay waata aan soo koobi karin wax yaroo goosgoos ah jiro haddii kaas laga soo tago waxaa goosgoos ku ah oo hadda hablaha qaarkoodna ay fahmaynin ama hooyooyinka qaarkood bahashii la dhihi jiray jabeeco waayo hooyada qaarkeed ayadoona ma aragtay fahamkeedu uu yaryahay anugkeeda macnaa soo gelay maalma ka bacdi qofka qaarkiis ama hooyada qaarkeeda u sheegaysa u dhehaysa maxaa kaa qaldan anugaan bahashiyaa ka muuqatee bahashee dadka ma ogtahay cudur dilaa ee bahashaas ay ku sheegaan markaasaa loo sheegaa la dhaha jabeeca waaye gabadhii oo anignaas dhashay ama wiil a noqdo ama gabar a noqotee meeshaase marka naxdinta qaarkeed ay ka qaadaysaa ayadana sidoo kale alxamdulilah ad wax nooga dhinta ma jiraan laakiin way ku yar tahay oo goosgoos waaye hooyooyinka caruurta dalina intooda badan ma ka warqabaan xanuunkaas kaas ayada qandhadeeda badan cunuga qandha igahays baskuu keliya joogtaa gabadha wax dhasha
maahan markii ugu horreysay oo waxgaradka ku nool tuulada buur fuule ay ka hadlaan xaalado kala duwan oo soo wajahaa wasaaradda beelaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa cagafcagafyo cusub ku wareejisay beeraleyda soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhowaad labaatan cagafcagafyo keentay gudaha dalka taa oo lagu doonayo in salo loogu qaado waxsoo saarka beeraha soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey muhiimadda cagafcagaftan u leedahay waxsoo saarka beeraha beertaa lagu falaa beertaa lagu abuuraa annaga annaga kii makiinadii carada rogaysa un un baan hadda haysanaa laakiin adduunku wuxuu gaaray hal makiinadaasi intelligent afar shaqo isla qabanayso waxay qabanaya qeedii oo caradii muxuu ahay cara rogi makiinadii yaambadii carada rogaysay tii simaysay ku xijane tii laynka u jeexaysay ku xijane tii abuuraysay ku xijane hal qofaa mara dadkaasaana maanta waxaan rabnaa suuqi inaan wax kala gadano oon kula tartano annagana yaambadii aan la taaganahay marka waxaan rabnaa almiina yaambadii anagoo weli haysana waxaan kaashan inaan helno yacni waana dhaqan aada beeraleyda soomaaliya u taqeen laakiin dagaaladii ahalku say u dhacena waxaa yaraatay keenideedii dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in cagafcagaftan ay ku taageeri doonaan beeraleyda dalka cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee beeraleyda soomaaliyeed taageeri jirtay ee onot la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobollada dalka yaalla oo beeraleyda soomaaliyeed u shaqaysa oo shidaal ay ku shubto ama dowladdu ugu shubto oo nin kastaa uu buukin garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqaynaayo ama si firiya loogu shaqaynayo hadba siday u kala liitaan wasaaradda beeru waxay u taagan tahay inay dib u soo noolayso wax saasaarkii dalka iyo fuur iyo maratay cuntadii isku filnaashihii cuntada ee dalka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku howlan sidii dalka u gaari lahaa isku filnaansho cunto habeenka barakacyaasha beledweyneha ayaa abuuray fursad shaqo soo warbixintaanu ku faahfaahayso wariyeen xaliima cali ibraahim zahra cabdulaahi waa hooyo ku nool kaamka komisaar oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyn waxaayna haysataa lix caruur oo ay ka maarayso ganacsi yar oo ay ku dhex samaysatay kaamka dhexdiisa hooyo zahra waa danyar kaamka ku dhex iibisa qudaarta iyo jeec xilib ah oo ay kasoo iibiso ganacsatada iibisa hilibka si ay faa'iidagu sii hesho waa tan hooyo zahra oo ka warbixinaysa sida ay ganacsigani nolosha qoyskeeda ee caruurteeda kaga maarayso waxaan deganahay kaamka komisaar waxaan ku dhexleh meel yaroo cooshadahoo dukaan ah oon wax ku gado yaayaan gadaa hilibna waa ku gadaa yaroo jeexoon qof ka soo qaado dadka kaamka degan marka dad wax gada kara ma ahan mar kasta wixii daynay kaaga qaadaan dayn dayn dayn adigii waxaa noqonaya maalin kasta dayn dayn ku bixi dayn kusii bixi marka codsi waxaan codsana codsanaya hay-adaha gargaaro inay haddii la kura ii geliyaan maalgelin ii sameeyaan oo meeshaas ganacsigayga ay iga caawiyaana u baahna kaamka dhexdiisa meesha yartaho aan ku leh waxaan ka maareeyaa ciyaal ilaa shan gaarayo ilaa lix gaarayo wax igu caawiyaoo kalena ma haayo waxaan hay-adaha ka codsanayaa inay ganacsiga mxay ila garab galaanoo hadii fatahaadihii iyo biyobaxadiia iga saamaysay markasta waa sii burburayaa wax aan hadda kuu soo saarto meesha aan isku sacmirtana ma haysto codsi marka waxaan u baahanahay inay ganacsiga ii habeeyaan oo adilaahi ku roon yahay wax meesha ii soo saaraan lix cunug waxbarashadooda ilaahay kuma qaada biilkooda meeshay jiifanaya waxaasaan ka dabaraa waxaan codsanaha in ganacsiga kor laygu qaado ganacsigan yarka hadda aniga aan samaysto ee fikradayda anaa ka keenay inaan micnaha meel yar wax ku gadgatoon iska habaysto ee haweenka aniga ilamidana waxaan ugu baaqayaa in ay sidaydoo kale hal abuur la yimaadaan oo ay meesha maarata ganacsi samaystaan oo ay naftooda inay ku maareeyaan ay ku fakaraanaan aada ugu baaqdiraya ay noloshooda iyo nolosha carruurtooda ku maareeyaan aan ka codsanaysha mahadsanid xaliima wacyigelin ku saabsan daryeelka habeenka ayaa loo sameeyey barakacayaasha baydhabo olole wacyigelin ah oo ku saabsan daryeelka habeenka iyo ilaalinta sharciga oo xarunta la talinta daryeelka bulshada ee wasaaradda habeenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda u n d b iyo kin salmaan waxa ay u qabatay dadka danta yar ee ku nool kaamamka baydhabo ayaa ahaa mid ku saabsan wacyigelinta dadka naafada ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ujeedka wacyigelinta ayaa ahaa sidii loo heli lahaa sharciga xuquuqda caruurta iyo habeenka faadumo cali oo ah madaxa daryeelka bulshada ee wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixisay muhiimadda wacyigelintan magaaga baleeray faadumo cali way socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed mebageeka siinbooqne wacyigelin yar inuu siinsiino oo wacyigelintaas oo ka saabsan bilaantalaha dhibaateeyow marki kaamamka oo qornyo ambahaan mise duurka ambahaan oo laha dhibaateeyow meba siin ogay siin fadaana inay jarta xaruun oo ninka adeego bilaantaasay dhibkalahan jeysidi xaruntaasna way kayaale soosaka dhex taala soos ideeda may jartee lambar gaaban oo beesalaan oo isin haweero kortaan may maleey in lambar gaaban usi jara lambarkaas gaan ha waca kortaan walaa isin cabashii dhibaato isin qabtaan ha lagu wadaago kortaan xarunta waysin biyaasay adeeg caafimaad waysin siyaasay digni kid wayba sin yacni sinniid isaasa dhibtisin hasin marti yaa sin ku wacigeliyaasa markastana mayba booqdaane kaamamka kaamka way maleey markiin koraytuna ha booqdaanoo may si gaara una wacigeliyaanay dadka oo naafada e inuu xarunta naftursho habooqda koraan oo sida dadka kale adeegyadii oo heleen helo koraan yoona sisima lamada linisla adeego haddii aan intaasi kaga nimaano warbixintaasi ku aadaneyd koonfur galbeed markaana xaalada dhanka noolsha ayaa soo wajahday barakacayaasha ku nool degmada dhooble sida warbixintan ku faahfaahaysa xaliim cali ibraahim kaamka daryeel waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose kaamkaane ayaa dib u dejin lagu sameeyey dad kasoo barakacay qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya qaar ka mid ah bulshada danyarta ee ku nool kaamkaasi ayaa ka warbixiyey xaaladooda nololeed iyagoona maamulka jubbaland iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in gargaar bini-aadanimo loo fidiyo kaamkaniyo hay-adaha hadda in badan way yar istaageen si global hay-adda dhahay oo marmar laf iyo wax bixisa way jiraan oo bilooyin badan iska maqnaadeenoo marna imaadaan way jiraan oo wax yar aan badnayn raashin ay ka helaan sida actis hay dhahayn ayadana marka sida baraka dadkii markaa cusub oo imaadaan kaamka ku soo cusub oo ay qoraan way jiraan oo ayada la dawa taagan laakiinse waa baahdooda aad ay weyn tahay labadaasna ma koobi karaan kaamka waxbarasho wax la yidhaahdo ma haystaan hadda ka tag wayso uun dhanka daawada haddii la yidhaahdo caafimaadka ayaa bilooyinka u horeeyana laga yaabaa oo markaa daawo qolo u keenan kaamka dhexdiisa oo ka bixiyaan way jireen ayagana hadda bilooyinkan way goosteen oo marka ma imaadan daawo marka meel oo shan kilomitr afar kilomitr u jirta magaalada daawo u raadsadaan gabadha markay sida marka oo ay dilinto amba dhalma ay gaarto in marka dadkii meesha joogaan taksi iskama bixin karaan isbitaalkana uma dhowe aad uga fogyahay marka waa dhibaato xoogle ay ku haystaan dhanka caafimaadka nafteeda ay ku jirtaa marka hay-adaha samafalka waxaa baaga u jeedinaya in marka dadka el gaar ay ku hayaan oo loo soo marka baahdood zaaid u badatay marka in loo soo gaaro marka caawanaad fiican ay ka helaan magacayda binto cusmaan deerow halkaan kasoo bara kacnay waa gooshaan kasoo bara kacay waa meel ka fiingalo dhahaan kasoo bara kacay marka dhib baa meeshaan i keenay gaajaa i keentay rafaad baa i keenay marka meeshiina hadda ilaaha mahad lahee kaamka laba sannoan deganahaya laba sanno ad waxaa marka aad soo kacdo inaad hunguri aad cunto aad rumeyshato caleen aad dhanto raashin calooshaada aad u bogto marabtido raashinkiyaaba aan meelka soo saaran aan la'nahay gaajadaas aan ugu dhegan anaka magaalan unbaa shaqan loo jirsadaa shaqadiina waa la soo waaynaa marna waxaa la soo helaa marna waxaa la soo waaya waa qatooyda u badan maasaned xaliimo markaana ku soo dhawaada xubinta salafka iyo suuqyada magaalada hadii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaana xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oomada fasklin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada gale ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubintaasi sarafka iyo suuqyada magaalada ee ugu dambeysa guud ahaan warka habeen oo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta isnaay intuu socday warka waxaadna socodsiinaysa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono warkan kiisi xiga sida iyo nabadgelyo